Hay'adda Al-Raxma ayaa deeq biyaha gaarsiisay qoysas danyar oo ku nool deegaanno hoos yimaada gobolka togdheer sida Baydaax, Daba-raqas, iyo Eelimaha. Deeqdan biyaha ah ayaa ka koobnayd laba boyodod iyadoo ay ugu talagashay hay'adaha dadka abaaruhu saameeyeen. Cabdikariin Maxamed Nuur oo ka mid ah mas'uuliyiinta hay'adda Al-Raxma ayaa ka hadlay goobta.
Annagoo Jimciyadu Raxma Khayriye ah maanta waxaanu deeq biyo ah oon soo gaarsiinay deegaamada Beeyaxun oo maxaa ahaydee ka tirsan Eelimaha ayaanu soo gaarsiinay dadkii ku soo barakacay xeebaha ka soo barakacay ee abaartu soo barakicisay intoodii socon karaysay ee maca xooluhu socon karayeen ayaa maanta halkan deeq biyo ah ku soo gaarsiinay kuwaasoo ay soo barakicisay abaarahaas waxaan leenahay walaalaha muslimiinta ahna waxqabadka ay jimciyadda raxma ay qabatay ha lagala soo qayb qaato cid kastoo muxsina waxaan leenahay walaalo uga gurmada walaalihiin abaaraha xun ee haysta ayaanu leenahay maanta waxaan soo gaarsiinay deeq booyadood dhowr booyadood ayaanu soo gaarsiinay dadkan way ka faa'iidaysan doonaan walaalaha abaaruhu soo barakiciyeen ee ku waxyeeloobay waxaan leenahay ilaahay abaartan ha ka soo jebiyo waxaan xaggan baaqna uga diraynaa muxsin kasta meel kastuu jooga ee baaq ayagaa dhegaystaa inuu ka soo qayb qaato ka mid a qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa ka mahad celiyay iyaguna dhankooda aayadda alraxmaa ee biyaha noo keentay iyadiiyo ilaahay baanu ugu mahadnaqaynaa iyadiiyo ilaahay ilaahay noo soo diray ayaanu ugu mahadnaqaynaa baar fool xun oo guy iyo jiilaal ah oo isugu bixisa oo ay xooluhu imikana dhinteen horena u dhinteen oo arwaaxayga halkaa taagan sideetana gaariga ka rogay sideetankiiba baktiyey haayadaa noo keentay biyaha waanu mahadnaqayna ee arxamo waanu mahadnaqayna xoolaha noo arari waayey halkaa nagu soo waraabisay alxamdulilah hanaloo soo kordhiyo weliba hanaloo soo kordhiyo aanu leenahay sidaasaanu leenahay xooli waa aragtaan dadkii waa aragtaan wax laga iibsado ma leh wax arooro ma leh xoola waa idinkaa arka haayadaa arraxmaa ee biyaha noo keentay laba boyood bay soo socotaa midna waa inu cabanaa imika alxamdulilah rabbi caalama mahadnaqana